waxa uu yihi kursigiisu waa cilmigiisa waxaana loo nisbeeyey buu yihi cabdillahi ibnu cabbaas marka wlmaxfuudu canhu ma rawaahu ibnu abi shayba asarkii hore aynu sheegnay ee ah markaysaga alkursiyu mawdicu lqadamayn kaasaa maxfuud ah cabdillahi ibnu cabbaas markaysaga ka sugan kan kale yani waa shaad buu ishaaraya ibnu kaiir iyo waxay sheegeen iyaguna inayna asixin iyo ibnu taymiya marka sidaa markaa daahirka muuqata waxa weeye waxay ka mid tahay kalaamkii madmuumkaabay ka mid tahay bimacnaa waa ta'wiil inay tahay in la yidhahdo kursigu waa cilmiga sidaasuu tilmaamay waxyaalaha kale ku tusinaya inay kala duwan yihiin yani kursiga iyo carshigu misena waxa weeye kursigu aanu cilmiga ahayn ee uu shay makhluuqoo ilaahay abuuray oo makhluuqaad makhluuq weyn ah uu yahay xadiiskii aynu soo sheegnay wy ma alkursiyu fi lcarshi ila ka xalqati min xadiidin ulqiyat bayna dahray falaatin min alard xadiikaasina waa xadiis saxiixa sheekh albani iyo ahlu cilmi kalena waa saxiixiye marka taas laftiisu daliil buu yahay waa ta kale waa la kala farqiyey cilmiga iyo iyo kursiga oo kursigii waxaa la yidhi wasica kursiyuhu samaawaati waalarda dhoolka iyo cirka ayuu markaa waxa weeye kursigu ka ballaadhay baa la yidhi oo ka weynaaday laakiin maxaa la yidhi markaysaga waxaan cilmigii rabbanaa wasicta kula shayin raxmatan wa cilma kula shay maaha samaawaat iyo dhul oo keliya shay kasta yani aqoontaadu waa ka ballaadhatay oo wax kasta waad ogtay marka haddii cilmi looga jeedo samaawaadka iyo dhulka oo keliya laguma gaar yeelan marka calaa kulli xaal sida sawaabkaa waxay tahay in carshiga iyo kursigu labaduba laba makhluuq yihiin labadubana waxa weeye aynaga qarsoon yihin oo qayb ay yihiin laba makhluuqoo markaysagaa labaduba markaa samaawaadkaiyo dhulka samaawaadkaiyo cirka ka wen yihiin samaawaadkaiyo dhulka ka wen yihiin inay siaas yihiin weliba carshigu sii weynaansha badan yahay sidaas iyadaa ee laynoogu sheega waa in loo rumayo walcarshu carshiga iyo walkursiyu kursigu xaqun yani markaa xaq weeye wa huwa mustanin can alcarshi wamaa duunahu wa huwa ilaahay mustanin waa mid ka maarmo oo ka kaaftoomay can ilcarshi carshiga iyo wamaa duunahu waxa carshiga ka sokeeya ilaahay waa ka maarmo oo ka kaaftoomay wa muxiiun muxiiun bikulli shayin muxiiun ilaahay waa koobay bikulli shayin shay kastuu koobay wa fawqahu shay kastana ilaahay waa ka koreeyaa oo waa ka sarreeya waqad acjaza can ilixaaati khalqahu waqad acjaza waa cagsi geliyey can ilixaaati koobisay markaa koobaan ilaahay ay koobaan khalqahu khalqigiisa ayuu cagsi geliyo ilaahay ma koobi karaan daat ahaanna uma koobi karaan oo daatadiisa ma koobi karaan cilmi ahaan iyo aqoon ahaanna kuma koobi karaan waxa uu sheikhu inoo tilmaamayaa wahmi ayuu daafacayaa oo dadka qaarkood waxaa dhici karta inay maskaxdooda ku soo dhacdo marka la yidhahdo ilaahay carshiga waa ka koreeya uma istawaa cala alcarshi inay moodaan oo is yidhaahdaan oo tolo waxa weeye carshigu ilaahay miyuu sidaa wahmi caynkaasoo faasidi inuu kusoo dhacaa laga yaabaa taasuu wuxuu caddaynayaa shiiku ilaahay carshiga inaanu waxba uga baahnayn carshiguna ilaahay inaanu xambaarsanayn ilaahay inaanu sidina ilaahay carshiga inuu sido iyo waxa carshiga sidaba makhluuqaadka o dhan ilaahay isaga haya carshiguna wuxuu ka mid yahay makhluuqaadka uu hayo ayuu ka mid yahay ilaahayna wuxuu uga baahan yahay ma jiro waa ka koreeyaa marka la leeyahay macnaheedu ma aha waa u baahan yahay carshiguna ilaahay waa hayaa macnaheedu ma aha ma aha oo saa loogama jiro ee ilaahay waa ka maarmay oo uma baahna carshiga iyo makhluuqaadkao dhan waman kafara faina allaha haniyun can alcaalamiin ilaahay khalaa'iqdoo dhan buu hani ka yahay midna waxba ugama baahna dhammaantood wuxuu uga baahan yahay ma jirto laakiin khalqigoo dhan ilaahay waa u baahan yihiin kama maarmi kara sidaas yada ah ayuu u yidhi wahuwa mustagnin can ilcarshi wamaa duunahu ilaahay carshiga iyo waxa carshiga ka sokeeyaba waa ka maarmay carshigana ilaahay uma baahna carshiga iyo waxa sidana dhammaantood ilaahay isagaa wada haya sidaas yada a baa looga jeeda carshiga markuu ilaahay ka maarmo waxaa markaa meesha soo baxaysa inuu carshigu ilaahay u baahan yahay ila makhluuqaadko dham ilahay waa u baahan yahay isaguna makhluuqaadkii uu ka mid yahay markaa sidaas weeye in allaha laganiyun can lcaalamiin wallahu huwa alganiy alxamiid ilahay caalamiintaba hani buu ka yahay muxiiطun bikuli shayin wa fawqahu ilahay shay kasta waa koobay muxuu ku koobay cilman wa qudratan ogaal iyo aqoon buu ku koobay oo wax kasta wuxuu og yahay guntiisa iyo xaqiiqadiisa uu yahay buu og yahay oo ogaal waa ku koobay oo wax tafsiiloo ka maqan ma jiro wax aqoontiisa ka daahanna ma jiro wa qudratan awood ahaan buu ku koobay oo waxaanu ilaahay awood ahaan u koobini ma jiro muxiiطun bikulli shayin shay kastuu ilahay koobay ay cilman wa qudratan xagga awood ahaan iyo xagga aqoon ahaan mid walba ilahay waa ku koobay wallahu min waraa'ihim muxiiطa ilaahay waxa uu ahaaday markaysagaa mid dabadooda koobay bimacnaa xaqaa'iqdoodao dhan waa ka warhaya awood ahaan iyo markaa qudra ahaanna waa ku koobay alaa inahu bikulli shayin muxiiطa wa kaana allahu bikulli shayin muxiiطa ilaahay waxa uu ahaaday shay kasta mid koobay shay kasta waa koobay muraadka looga jeedaa ma aha sida falag oo kale ayuu shaygii hareer walba ka xigaayo shaygu isagu ku guda jiraa macnaha looga jeedaa ma aha sidaas sida shaarif la baraarujinayo laakiin waxaa laga tilmaamayaa cilmi ahaan buu ugu koobo wax aqoontiisa ugu dhimani ma jiro awood ahaanna waa ku koobayo yani waxa weeye waxaanu awoodini ma jiraan tasarufkiisa iyo suldaankiisa iyo qudradiisana kama dhex bixi karaan waxaas sidaasaa laga tilmaamaya looga jeeda saas aawadeed ayaa waxaa ku soo aroortay aahaarta qaarkood toddobada samo iyo toddobada dhul iyo waxa ku dhex sugan dhammaantood ilahay gacantiisa waxay u noqonayaan sidii waxa weeye xabad yar oo khardal ah oo gacanta midkeen ku sugan sidaas oo kale ay markaa u noqonaya sayna waxba uga dhacay khardalku waa inaya aada u yar yar waa markaa midhihiisu wuxuu leegyahay xabadda ciidda ah marka xabad ciid oo kaleoo markaa gacanteenna saaran ugama duwana toddobada samo iyo toddobada dhul iyo waxa ku dhex jiraaba ilahay wax markaa ugama duwana xabad ciida bal hadda ka wada marka sidaas yadaa ayuu ilaahay ogaal ahaan iyo awood ahaan shay kasta ilahay u koobay wa fawqahu shay kastana ilaahay waa ka sarreeya waxaa kaloo uu sheikhu inoo tilmaamayaa ilaahay shay kasta inuu ka koreeyo oo fawqyada ilaahay koreeyo ayuu markaa sheikhu inoo tilmaamaya ilaahay koraynta uu koreeyana oo makhluuqaadkiisa uu ka baxsan yaho carshiga uu ka koreeyo sarraynta uu ilaahay sarreeyana adilla fara badan baa ku soo aroortay aayaadka qur'aanka axaadiista nebiga ijmaacii salafka fitrada iyo caqligu intuba waa ku tusinaya shantaa nooc baa shantuba daliil u yihi aayaadka qur'aanka ee ku soo aroorayna waa fara badan yihi ilahay waxa u yihi wahuwa alqaa'iru fawqa cibaadih waxa uu ilahay yidhi yakhaafuuna rabbahum min fawqihim waxa uu ilahay yidhi istawa uma istawaa cala alcarsh waxa uu ilahay yidhi tacruju almalaa'ikatu waalruuxu ilayh waxa uu ilaahay yidhi bal rafacahu allahu ilayh waxa uu ilaahay yidhi inii mutawafiika waraaficuka ilay yacni kullu dalik waxay tilmaamaysaa korraynta ilaahay korreey istiwaaga ilaahay carshiga ka korreeyey waxaa ku soo arooray toddoba aayadoo qur'aan ah ayaa waxay inoo tilmaamayaan istawa cala alcarshi ilaahay carshi uu ka korreeyey istawaana macnaha looga jeedaa bimacnaa waxa weeye calaa wartafac sidii taabiciintuba ay ku fasireen oo mujaahid iyo abulcaaliya oo labadooda taabiciinta ka mid a midna waxau ihi istawa macnaheedu waa cala waa mujaahid midna wuxuu ihi macnaheedu waa irtafaca waa abulcaaliya bukhaari baa saxiixiisa kusoo naqlinay marka istawa macnaheedu waa ka korreeyey weeyaan marka aayaadka kale ay inoo sheegayaana waa badan yihi tacruju almalaa'ikatu wاlruuxu ilayh malaa'igtu waa kortaa yani ruuxa oo yani markaa malaku jibriil ahina waa koraa ilayhi ay ila allah xagga ilaahay bay u koraan marka ilaahay waa sarreeyaa inuu sarreeyey adiladaasi kuu tilmaamaysa ilayhi yascadu lkalimu ayib agga xagga ilaahay ayaa kelmadaha wanaagsani u koraan ciisa bnu maryam waxaa la yidhi bal rafacahu allahu ilayh samaawaadkaanu ilahay qabadsiin marka ilaahay inuu sarreeyo oo samaawaadka ka koreeyo oo carshiga ka sarreeyo oo makhluuqaadkiisa ka baxsan yahay ayay daliil u tahay ilahay waxau uhi wahuwa alcaliyu alcaiim wahuwa alcaliyu alkabiir alcaliy waxaa laga qaadanaya waxa weeye sifo culuwi ah oo korraynta ilaahay korreeyaa laga qaadanaya qur'aanka markii laynoo sheegayay ilaahay inuu soo dejiyaa laynoo tilmaamay ina anzalnaahu fii laylati mubaaraka تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد تنزيل من حكيم حميد marka ilaahay baa soo dejiyey soo dejintuna waxay noqotaa min culuwin ilaa suflin xag sare in wax laga soo dejiyo xag hoose loo soo dejiyo saas si laeg waxaa kaloo u daliila ilaahay koraynta uu koreeyo waxaa kaloo u daliila ducada marka ilaahay la baryo gacmaha sare loo taaga waxaa laynoo sharciyeeyey inaynu markaa gacmaha sare u taagno sare taagga gacmaha sare loo taagayo qalbiguna xagga sare jalleecayo waxay taasina ku tusinaysaa ilaahay inuu sarreeyo xataa fitnada dadku iyagaan dareensanaay bay ku hadlaan dadku waxyaalahay ku dhaartaan waxaa ka mid a ilaahay baa sidaa igaga sarreeya ilaahay baa sidaa igaga sarreeya waxaa ka mida qofku markuu sujuudsan yahay waxau odhanayaa subxaana rabbiya alaclaa ilaaha markaa korraynta badan ayaa xumaan ka dheer hoosey laguma sifayna korrayn baa lagu sifay ilaahay waa sarreeya saas si leeg waxaa kaloo u daliila oo ku tusinaysa aayaadka qur'aanka ilahay u yihi aamintum man fi samaa ama amintum man fi samaa bimacnaa waxaa weeye korrayntii bay sheegaysa fiidana waxaa looga jeedaa bimacnaa cala taasina ta'wiil maaha waayo fii lugati alcarab si fara badan baa loogu isticmaalaa bimacnaa cala in looga jeedo wala usallibannakum fii juduuci nakhl siruu fi lardi ma arlada dhex galaa looga jeeda hoosteeda xula maya kor socdaa laga jeeda famshuu fii manaakibiha siruu fi lardi walausallibannakum fii juduuci nakli kullu dalik waxay tilmaamaysaa waxaa weeye arlada markaa fii bimacnaa calaa ay cala alardi iyo calaa manaakibiha iyo calaa juduuci nakli ayaa markaa looga jeeda qur'aankana in fara badan bay kusoo arortay idan fiidu waa bimacnaa cala nabiy llaahi maxamed sala allahu alayh wasalam gabadh addoona oo adhi raaci jirtay ayuu wuxuu doonay inuu hubsado gabadhan ima muslimadbaa mise ma aha markaasuu wuxuu yidhi ayna allah qaalat fi الsmاء qaala man ana qaalat rasuul الlah qaala actiqha fainaha muؤmina waxa uu nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam ilaahay xagguu joogaa taasi waxay radinaysaa wadaadada mutakalimiintae odhan jiray yani aladi ayana alayna laa yuqaalu lahu ayn yani kii waxa weeye amaakinta sameeyey ayna lama yidhaahdo xagguu joogaa lama yidhaahdo aladi ayana alayna laa yuqaalu lahu ayn qolada mutakalimiinta odhan jirtay radinaysa waayo markaa khalqiga kii ilaahay ugu yaqaano nebi maxameda sala allahu alayh wasalam ayaa yidhi ayna allah waxaanu nebigu yidhi ana aclamukum billahi waakhshaakum lahu anaa ilaahay idinku yaqaana buuri anaa ilaahay idinku aqaana buuri anaana idinku cabsi badan buu yihi nebigu sala allahu alay wasalam haddana wuxuu yihi ayna allah maxay ugu jawaabtay waxay tidhi fi samaa wuu sarreeyaa oo bimacnaa xagga saruu ku sugnaaday laba tafsiir baa lagu fasiraa in fiida la yidhahdo waa baabkeedii oo samada loogama jeedo ta mabniyada ee waxaa laga tilmaamaya mutlaqu lculu korrayn oo dhan baa laga tilmaamaya fiidana baabkeedii loo daayo fi samaa'i fi lculuw xagga koruu ku sugnaaday kaasi waa tafsiir tafsiirka labaad waxay tahay ahlu sunnuhu ku fasireen in la yidhahdo fiidu waa bimacnaa calaa samadana waxaa looga jeedaa ta makhluuqada ah ee toddobada ka kooban oo waxay noqonaysaa fi samaa ay cala samaa jinsiga sama la yidhahduu ka sarreeya asha ku jirtaa samana waxay noqonaysaa waxa weeye markaysaga waxay noqonaysaa markaa jinsiga jinsiga sama la yidhaahdo oo samaawaadka abuuran jinsigooda waa ka waa ka sarreeya ilaahay nabigu sala allahu alayh wasalam waa u taqriiriya kuma inkirin mu odhan markaysaga waxaa tidhahdaa laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu xaraf sidaa odhanaya nebiga lagama hayo baynamaa adilada ku soo aroortay korraynta uu ilaahay sarreeya aad ay u fara badan tahay oo aayaat iyo axaadiis ba ay ka buuxda ilaa culamada shaaficiyada qaarkood ay yidhaahdeen waxaa laga soo helayaa markaa qur'aanka kun daliil kun alfa daliil oo dhammaantood tilmaamaya ilaa culamada shaaficiyada qaarkood ay yidhaahdeen yani waxaa laga soo helayaa kitaabka qur'aanka kun daliil oo ilaahay inuu sarreeyo tilmaamaysa qaar kalena ay ka cabireen saddex boqoloo daliil baa ku sugan oo ilaahay inuu korreeyo markaa sheegaysa ahlu cilmiguna musanafaad ay ka alifeen iyo kutub korraynta uu ilaahay korreeyo firaqa iyo dadka waxa weeye waxay ugu qaybsameen qaar yidhi ina allaha bidatii fi kulli makaan ilaahay meel walba waa ku sugan yaho waa joogaa qaar yidhi iyo qaar yidhi maya waxa weeye yani ilaahay daatadiisu meel walba waa xushantao waa joogtaa la odhan maayo waxaa la odhanayaa yani laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu makhluuqaadka kumana jiro kamana baxsana lamana xidhiidhsana kamana go'na iyo ahlu sunna waljamaaca oo iyagu qaba ilaahay inuu makhluuqaadkiisa ka baxsan yahay carshigana ka koreeyo toddobada samo korkooda inuu ilaahay ahaaday carshigana ka sii sarreeyo sidaas iyadaa qaba saas aawadeed ictiqaadka odhanaya ilaahay daatadiisu meel walba waa joogtahay oo khalqigiisuu ku dhex jiraa yacni qowlkaas waxaa qaba muctasilada iyo jahmiyada ayaa qaba waxau odhanayaa qiwaamu sunna shiikha waxa weeye la yidhaahdo abulqasim ismaaciil ibnu fadli ataymi qiwaamu sunna culamada ay ku magacaabi jireen ama qawaamu sunna kolba sibaa loo dabdiya kitaabkiisa alxuja fi bayaan almaxaja waxau odhanaya wa qaalat ilmuctazilatu huwa bidaatihi fi kulli makaan ilaahay daatadiisu meel walba waa joogtaa bay muctazila yidhahdeen waana qola lunsan yani ashcariyaduna waxay yidhaahdeen istiwaagu carshigu u noqonaya oo istawa cala alcarshi mar waxaa macruufka ah inay yidhaahdaan markaysagaa khalqigu u noqonaya ay istawa huwa khalqigu cala alcarshi ay marka waxa weeye maca alcarshi carshiguu la sinmay oo bimacnaa carshiga iyo makhluuqaadka kala isla eg waxaasi waa taxriif iyo adiladii oo markaysaga waxa la qalqalloocinayo yani weeye daliil sheegaya inuu markaa makhluuqaadka kale carshiga inay la egtayna ma jirto waa bail bale markaysaga adiladu waxay inoo sheegaysaa in waxa weeye carshigu makhluuqaadka inuu ugu weyn aana makhluuqaadka kale la ekayn oo kursigo waxa weye makhluuqaadka kale ugu weyn laa waxba kaga dhacay saasay markaa adiladu inoo sheegaysaa ahlu sunna waljamaca waxay qabaan ilaahay inuu koreeyo korayn oo dhan inuu sugnaa adilada koraynta ilahay ku soo aroortay farabadnaanshaheeda markay arkeen waxay dooneen inay awilaan qaarkood mutakalimiinta ka midii dabeedna waxay yidhaahdeen ilahay inuu korreeyo diidi mayno laakiin waxaa looga jeedaa awood ahaan iyo sharaf ahaan buu u korreeyaa ee daata ahaan buu u korreeyaa laga tilmaami maayo bimacnaa waxa weeye makaan saruu ku sugan yahay sidaa loogama jeeda bay yidhahdeen ee waxa weeye qadar ahaan iyo sharaf ahaan iyo awood ahaan buu u korreeyaa baa looga jeeda waxay dooneen inay markaa waxa weeye bacdi culuwiga ka mid a inay sugaan bacdina markaysaga waxa marka ay diidaan hadalkoodaasna waa bail wa zacamuu ana dalika bimacnaa culuwi alhalabati laa culuwa adaat وعند المسلمين أن الله عز وجل آه، أن لله وعند المسلمين أن لله عز وجل علو الغلبة والعلو من سائر وجوه العلو لأن العلو صفة مدح فثبت أن لله تعالى علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة قوام السنة يا وحكو الشريع الحجة في بيان المحجة مجلد كاللباس صفحة بقول إياه تضبئ يطول وفي منعهم وفي منعهم الإشارة إلى الله سبحانه من من جهة الفوق خلاف خلاف منهم لسائر الملل لأن جماهير المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على على الإشارة إلى الله عز إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق في الدعاء والسؤال فاتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة يعني وحا التلمام يا شيخ قوام السنة إسلا صفحة أين الشيخني إن وحوية يبقى يديد أيان جهة الفوق إلى إلا إشارة النبي قلنا وكو إشارة صلى الله عليه وسلم oo waxa weeye allahuma ashhad buu odhan jiray intuu farta sare u taago marka waxa weeye diimihii oo dhan way khilaafeen kuwa odhanaya marka farta sare looguma taagi karo ducadii baa sare loogu taagaya fartii baa lagu ishaaraya lagu tilmaamaya afkii baa lagu odhanaya ilaahay waa sarreeya adilo badan baa ku soo aroorto aayaad iyo axaadiis dirkaba leh qiwaamu sunna waxa uu odhanaya culamada shaaficiyadu ka mid ahaa waxaanu dhintay markaysagaa shan boqol iyo shan iyo soddon markay hijiriyadu ahayd أبو مظفر السمعاني بان الشيخ أها وحويري يعني وأخبر عن فرعون أنه قال يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا فكان فرعون قد فهم عن موسى أنه يثبت إلها فوق السماء حتى رام بصرحه أن يطلع عليه واتهم موسى بالكذب في ذلك والجهمية لا تعلم أن الله فوقه بوجود ذاته فهم أعجز فهما من فرعون يعني waxa uu tilmaamaya waxa weeye nabi muuse xataa inuu u sheegay fircawn inuu ilaahay sareeyo waxa uu sidaas ku sheegaya qiwaamu sunna alxujja fi bayan muxaja mujaladka labaad safxadda boqol iyo sideed iyo toban marka ilaahay inuu sareeyo adilada sheegaysaa u fara badanta bacdi kale waxay odhanayaan sifaadka waxa weeye yaan markaa yani laga warramin oo caamada loo sheegin oo يعني marka طلبة العلم iyo wax lamida mooyaan caamada tashwiish bay gelinaysaa in loo sheega ma ah oo ilaahay waa koreeyaa ilaahay xaguu joogaa iyo saa in la yidhaahdo maba aha bay yidhahdeen kuwaasna waxay ku hadlayaan waa baail waana qaan munxarifiin oo lunsan weeyi kuwa sidaas odhanaya waayo dee waxa weeye sida cabdulqaadir aljaylaani ba uu ku sheegay kitaabkiisa algunya liaalib اlxaq la yidhaahdo waxa uu tilmaamayaa kitaab kastoo ilaahay soo dejiyey ilahay inuu koreeyo waa ku sheegay oo sarreeyo rasuul kastoo uu soo dirayna wuu la soo diray ilaahay inuu sarreeyo marka arrin halkaa taagan siday u suurtoobi kartaa in la yidhahdo markaisaga ayaan la sheegin bal e marka waxa weeye fircawn oo la garanayo gaalnimadiisa iyo madaxadaygiisa ayaa nebi muuse u sheegay macnaheedu wuxuu noqonayaa nebi muuse inuu qaldanaa dadna waxay leeyihin dad muslimiin oo markaysaga ashahaadanaya o tukanaya yaan loo sheegin oo la odhan ilahay waa sarreeya marka taasina waxay kutusinaysaa hadalkaasi siduu baatil u yahay odhanaya markaysaga yaan laga warramin oo loo sheegin culuwiga ilaahay koreeyo yaan loo sheegin weliba markaa ictiqaadkaas haddii la ictiqaadin waayo culamada sunnadu waxay sheegeen inay gaalnimo tahay oo haddii la yidhahdo ilahay meel walba waa joogaayo daatadiisaa ku sugan ilahay cilmigiisa iyo ogaalkiisa inaan meelina ka qarsoonayn oo uu meel walba ilaahay ka warhayaa xaq weeye laakiin ilaahay daatadiisu khalqigiisa waa ka baxsanta najaasaadka iyo kudaafadahana ilahay kuma jiro kuwale meel walba waa joogaayo daatadiisaa xushan macnaheedu waxay tilmaamaysaa kaadida markaysa wa markaa waxay ku dhacaysaa ilaahay suuliyaduu ku jiraa oo kudaafaduhu ku jiraa oo banaanaduu joogaa oo meelaha markaysa wa markaa dhismayaashuu ku dhex jiraa markaa najaasada markaysaga xataa markaa yani la daadinayo ilahay bay ku dhacaysaa bay leeyihin tacaala allahu camaa yaquluuna culuwan kabiira waxay ku hadlayaan ilaahay waa ka koreeya ilaahay waa ka nasahan yahay in kaadidaadu gaadho ilahay kaadi la gaadhi mayso si kastaad u talleejiso lama gaadhi sida ilahay kaadi kuwa laakiin le meel walba ilaahay waa joogaayo khalqigu dhex xushan yahay oo meel ka marani ma jirto ciddi ka marani ma jirto kuwa leh suuliyada waa ku jiraayo saxarada waa ku dhex jiraa baa markaa hadalkooda ka laazimaya waana baail ilaahay saxarada iyo kaadiyadu kuma dhici karaa mana gaadhi karaa si kastaad u talleejisana lama gaadhi kartid laakiin ilaahay ogaalkiisa iyo aqoontiisa wax ka daahan oo ka qarsooni ma jiro meel walba waa ka warhaya inuu wax walba og yahay iyo inuu waxa weeye aanu ku dhex jirinna laba shay oo isku xidhan ma aha laba shay oo isku xidhan ma aha saas aawadeed bay culammadu waxay sheegeen cidda tidhaahda ilaahay daatadiisa meel walba waa ku jira oo meel ilaahay daatadiisa ka madrhani ma jirto in arrinkaasi gaalnimo yahay bay sheegeen culammadu waxa uu yihi maxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma imaamu la'ima ayaa la odhan jiray a'immada shaaficiyadaanu ka mid ahaa ragga axaadiista soo wariyana waa ka mid saxiix ibnu khusayma waa sheikha alife rawahu ibnu khusayma la yidhahdo asxaabu wujuha shaaficiyadana waa ku jira culamadii qarnigii afraad buu ahaa waxa uu yihi man lam yuqira biana allaha caza wajalla calaa carshihi qad istawa fawqa sabci samaawaatihi fahuwa kafirun birabbihi xalaalu dam yustataabu fain taaba wailaa duribat cunuquh وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنطن رائحة جيفته وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إيه يعني حاكم أيا مركز سوورنا يا أكسوورنا يا ابن خزيمة حاكمنا وحوي وشيخي بيهقي byhaqi waxaa shiikh u ahaa xaakim abu cabdillahi alxaakim saaxibu lmustadrak ayaa soo warinaya marka waxa uu yihi maxamed ibnu maxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma kaan qirin ilaahay inuu carshigiisa ka koreeyo oo toddobada samo ka sarreeyo kaan sidaa qirin ee ictiqaadin kaasi gaal weeye dhiiggiisuna xalaal weeyaan waa bannaan yahay waa gaal murtada dhiiggiisu waa xalaal dembi laguma qabo yustataabu fain taaba wailaa duribat cunuquh xaakimka muslimka waxaa saaran inuu toobad weydiiyo u yidhahdo ka toobad keeni hadduu ka toobad keeni waayo inuu kurka ka jaro ayaa saaran waxaana lagu tuurayaa baktigiisa yacni kaas qiri waaye ilaahay inuu ka sarreeyo samaawaadka oo khalqigiisa ka baxsan yahay baktigiisa waxaa lagu tuurayaa markaysagaa meelo yacni ka fog dadku meeshay degan yihiin si aan markaysaa waxaan baktigiisa iyo banafka qarmuune ka soo uraya ayna dadku ugu dhibaatoon ayaa laga fogaynaya oo haadaamaha fog fog ayaa meelo lagu soo tuuraya marka in la ictiqaadiyo ilaahay inuu sarreeyo oo carshigiisa ka koreeyo khalqigiisa ka dhex baxsan yahay way ka waajibnimo badantahay salaadda la tukanayo salaadda hadduu qofku ka tago oo uu la iman waayo culamada ahlusunna waxay isku khilaafsan yihiin ma gaal baa mise maaha laakiin huluwiga ilaahay hadduu rumayn waayo waxaa la isku waafaqsan yahay markaysagaa inuu gaal yahay marka sidaas aawadeed baa adilada ku soo aroortay ay u fara badantay waxaa kaloo soo naqliyay hadalkaas abu cusmaan asaabuni oo isaguna culamada shaaficiyada ka mida tarjumana ku leh aabaqaat shaaficiyati lkubraa kitaabka markaa la yidhaahdo oo ibnu subki u alifay ayuu tarjumo ku leeyahay culamada shaaficiyadu ka mid ahaa musanaf u alifo la yidhahdo caqiidatu salaf asxaabu alxadiid ayuu markaa hadalkaa ku soo raraya waxaanu kaga yaallaa markaa safxadda man lam yuqira biana allaha biana allaha calaa carshihi qad istawaa fawqa sabci samaawaati fahuwa kaafiru xalaalu dam kaafirun birabbihi xalaalu dam safxadda sideed iyo soddon ilaa sagaal iyo soddon dabcadda daaru lfatx marka calaa kulli xaal mas'aladaas culuwiga saas yadaaba adilo badan igu soo aroortay sida ay usoo aroortayba markaysagaa loo rumaynaya kutubtao dhanna way sheegi jirtay rusushuna waxa weeye waa lala soo wada diray wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka